xilli ay meel fiican marayso arrintaas haaminta shidaalka soomaaliya sidoo kalena wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha hay-adda batroolka qaranka soomaaliyeed ay gaareen degmada hoob iyo kuwaasi warbixinno ka siiyey bulshada degmada iyo maamulka halkaay marayaan dadaalada loogu jiro sahminta iyo qodista shidaal markii ugu horraysa laga soo saarayo soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi si weyn u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada hobyo ee gobolka mudug hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa degmadan hobyo runtii waa degmo fac weyn waa degmooyinkii ugu horreeyey ee dowladdii hore maxamed siyaad barre dowladdaani degmadaani hadda waxaa ka socda horumarro badan runtii shidaalka haddii ay iga warsatay waxaanu arkaynaa howl aad u wanaagsan ee ku soo kordhinaysa reer galmudug iyo soomaaliya oo dhanba rajo fiican oo horumarineed iyo mid dhaqaale intaba dadka hadda wax dhaqaalaa ma hayaan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddii shidaalka hadda waddankeenna ku jira oo la qodo in wax badan laga faa'iidi doono oo dadka baagmuudada iyo derbiyada fadhiya ay shaqo heli doonaan maamulkii shacabka waxaa looga baahanya inay la shaqeeyaan dadka imaanaya iyo maaragtay sheeg kambaniga noo qodi doono shidaalka inaan soo dhoweyno dadkana ay ka fogaadaan meelaha hadda shidaalka khataraha ay keeni karaan oo kale in laga fogaado deegaanadaas dadkuna ay maaragtay gacno furan iyo amnigooda iyo ka shaqeeyaan bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah birhaan macalnuuriye jooga degmada hobyo ahna maalgashtayaasha gobolka degmadan aad ayaan ugu faraxsannahay saakay sahanka noo yimid ee shidaalka waxaana leeyahay dan badan iyo faa'iido badan baa nuugu jirta wax badan oo faa'iidaha nuugu jirta magaaladani intaasoo qarni bay joogtay wax horu kaca ma lahayn gobolku intaas oo magaranaysaa khayraad oo ku jira wax hadda kahor ka soo saaran ma lahayn marka waa soo dhoweynaynaa bismillahi raxmaan raxiim anaa macaa ku bilaa cabdi maxamed aadan weye magacayga waxaa rajada shidaalka laga qab aad iyo aad boqolkiiba boqol baa odhan karnaa waa soo dhoweynaynaa aad baa baahi lagu qabaa dadka wada maamuladana waa salaamaynaa dhammaantood heer federaal iyo heer gobol kahobyo ahaanna aad bay aad baa maanta la soo dhoweynayaa baahi baa loo qabaa magacayga waa cabdi gorifley baa la yaqaana annaga isku aqaanaa waa soo dhoweynaynaa waa soo dhoweynaynaa dhowr boqoloo sanaan guuxaynay ilaahay maanta hadduu noo keena aad iyo aad baan reehobyo haddaan nahay reer mudug haddaan nahay galmudug haddaan nahay dhammaanteen gacmo furan baan ku soo dhoweynaynaa